alxamdu lilah thanaa lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm waxsin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo labaad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad waxaan ku soo jirnay aayaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku caddaynayey dhaxalka yuusiikum ullahu ayaynu soo qaadan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walakum waxaa idiin ahaaday raggiiow nisfu maa shay barkiis taraka aswaajukum xaasaskiinnu ay ka tageen xoolihii xaasaskiinnu ay ka dhinteen kala bar baad leedihiin raggiiow waase in lam yakun lahunna hadduusan u ahaanin xaasaskaas waladun wax walada hadduusan u ahaan weeye zawjaadkiinna iyo xaasaskiinnu haddaysan ilmo lahayn oo ilmo ay dhaleen uusan jirin ilmahaas ama idinka ha idiin dhaleen ama nin kale ha u dhaleen ama wiilal ay dhaleen ilmo ay sii dhaleen wax walada hadduusan jirin xaaskiina ay dhimato ninkii xaaskaas qabay wuxuu qaadanayaa xoolihii barkood mar haddaan meeshii aan dumarkaasi ilmo u ahaanin ama ilmo ibni dhalay uusan u ahaanin in lam yakun lahunna walad fa in kaana hadduu u ahaaday lahunna aswaajkaasiyo xaasaskaas waladun walad hadday ilmo leeyihiin weladka waxaa la heleeshiinayaa waladul ibniga wiil ay dhaleen ilmo aw sii dhalay baa la mida waa ijmaac fain kaana lahunna waladun walad hadduu u ahaado aswaajtaas iyo xaasaskaas idinka dhintay falakum raggiiyo waxaa idiin ahaaday oo aad leedihiin arrubucu afar meelood meel mimaa kii xaggii taragna ay ka tageen wixii ay ka tageen rubuc baad leedihiin dee meesha labada xaala kaliyaaba imaanayso gabadhaan xaaskaada oo dhimatay inay ilma leedahay ama welad ama waladulibni iyo inaysan lahayn hadday aysan lahayn ninkii nis buu qaadanayaa hadday leedahayna rubuc buu qaadanayaa raggii wakaas markay xaasaskoodu dhintaan ayib mimaa taragna wixii ay ka tageen min bacdi wasiyatin xaalow ahaaday niskaas iyo rubucaasi u dardaaran dabadiis wasiyadaasoo yuusiina ay dardaarmeen gabdhuhu bihaa iyada wasiyadaas aw daynin bacda wafaa'i daynin bacda qadaa'i daynin dayn gudiddiis dabadeed waxa weeyaan markaa rubaca ama niska ay qaadanayaan waa in wixii ay dardaarmeen gabdhahaasi oo dardaarana waa in la bixiyey dayn haddii lagu lahaana waa in la bixiyey hantida soo hadhay baa markaa la dhaxlaya xuquuq muratababaa jidha oo qofku markau dhinto isku xigxiga xuquuqdaasaa marka hore intooda kale markii lasoo maro ayaa waxaa soo gelaya irfigiibaa imaanaya qayb ka mida markii lasoo maro walahunna iyagiina waxaa u ahaaday gabdhihii xaasaskii a qabteen waxay leeyihiin arrubucu rubuc baa u ahaaday afar meelood meel mimaa kii xaggii bayna ku leeyihiin taragtum aa ka tagteen raggiiow haddaad dhimataan oo xaasas ama xaas ah ka dhimataan ama mid ha noqoto ama laba ama ka badane wixii ah ka dhimateen xoolihii iyo hantidii afar meelood meel bay qaadanayaan gabdhahaas in lam yakun lakum hadduusan raggiiyow idinka idiin ahaan waladun walad hadduusan idiin ahaanin haddaan ilmo uusan jirin aa idinku dhasheen ama gabadhaan dhimanta ha kuu dhasho ama gabarh kaleba ha kuu dhasho walad hadduusan idiin ahaanin fain kaana lakum hadduu idiin ahaado waladun walad oo ninkaan dhintay ilmow ka tegey xaaskiisii ama xaasaskiisiina waa joogaan falahunna gabdhihii waxay leeyihiin athumunu siddeed meelood meel qoriga siddeedaad ayay leeyihiin mimaa kii xaggii taragtum aa ka tagteen ayib meeshii welad baa jira ama weladkaas gabadha dhimatay ha dhasho ama gabarh kale ha dhasho waa isku mid gabdhahaas laga dhintay xaasaskaas hadday mid yihiin iyo hadday ka badan yihiinba thumun bay qaadanayaan siddeed meelood meel bay qaadanayaan min bacdi wasiyatin dardaaran dabadeed ayib thumunkaas iyo rubucaas min bacdi wasiyatin xaalay ahaadeen dardaaran dabadiis dardaarankaasoo tuusuuna aad dardaaranteen bihaa iyada aw daynin bacda qadaa'i daynin dayn gudiddiis dabadeed daynkii baa la bixinayaa dardaarankii baa la bixinayaa ka bacdi baa irsigii iyo dhaxalkii baa imaanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain kaana rajulun nin haddou ahaado ninkaasoo yuurasu ka sifee la dhaxlayo kalaalatan haddou ahaado khabarkii kaanada wain kaana haddou ahaado rajulu nin ninkaasoo yuurasu la dhaxlayo kalaalatan haddou noqdo mid kalaalaa kalaala waxaa la yidhaahdaa qofka man laa waalida lahu walaa walada qof aan waalidkii dhalayna noolayn wax awlaadoo ou dhalayna aysan jirin oo noolayn waa qof aan asal iyo farac midna haysan weeye qof noocaasa nin noocaasa baa dhintay waalidna kama tegin waladna kama tegin yaa dhaxlaya dadkii xoogaa ka fogaadoo asal iyo farac midna aan ahayn baa dhaxlaya haddii wain kaana rajulun hadduu ahaado rajulkaasoo yuurasu la dhaxlayo kalaalatan aw imra'atun wain kaanad hadday ahaato imra'atun haween haweenaydaasoo tuurasu iyana la dhaxlayo kalaalatan baa iyana ugu jidha ama haweenay ama islaambaa waxay noqotay mid iyaduna kalaalo ah oo aan asal iyo farac midna lahayn walxaal lahu isaga ninkaas walahu kaas uu ahaaday akhun kaa la dhaxlayo waxaa u ahaaday akhun baa u ahaaday walaal ow ukhtun ama gabar walaala nin walaala baa jooga ama gabar walaalaa joogta oo li'uma xagga hooyay walaala ka yihiin qofkaa dhintay oo asal iyo farac aan lahayn waxaa jooga wiil walaalkiisa hooyo keliya ay walaala ka yihiin ama gabar walaashiisa oo hooyo keliya ay walaala ka yihiin aayaddaana waxay ka hadlaysaa waa ikhwadii li'umka ahaa weye walaalihii li'umka ahaa weeye masaladaani meesha ay ka hadlayso sidaas hadday tahay falikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadoodaa ka mida wiilkaa walaalkaa ama gabadhaa walaashaa koodii la helo assudusu sudus ayaa u ahaaday falikulli waaxidin waxaa u ahaaday mid kasta oo minhumaa labadoodaa ka mid a assudusu sudus qoriga lixaad buu leeyahy anaa labadood ma wada joogaan hal wiiloo walaalaa jooga oo li'um ah qofka dhintay bay hooyo walaala ka yihiin qofkaan dhintayna dad ou dhalo tarana ma joogaan asalkiisii iyo waalidkiina ma joogaan walaalkaas hooyadii dhashay xoolihii lix meelood meel buu qaadanayaa hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahaba waxaa weeyaan falikulli waaxidin mid kasta oo minhuma labadaa ka mid a hadday gabar tahay iyo hadduu wiil yahaba assudusu buu leeyahy lix meelood meel fa in kaanuu walaalihii hadday noqdaan li'umka ahaa walaalihii hooyo ay walaalaha ka ahaayeen hadday noqdaan agsaro wax ka badan min daalika kaa xaggiis waxay noqdeen kuwa hal mid ka badan hal wiil oo walaala waa ka badan yihiin ama hal gabar oo walaala waaxid bay ka badan yihiin oo maxay noqdeen laba iyo ka badan walaalo hooyadii dhashay oo laba iyo ka badan ah shardi maxaa ah qofka dhintay inuusan walad iyo waalid midna joogin fahum walaalahaas li'umkaa shurakaa'u kuwa wadaagsanaya weeye shuraka ku ah fi hulusi saddex meelood meel xoola walaalahan iyaga badnaantaa u fiican markay bataan bay xoolo badan qaataan waxa weeyaan kuwa kalena yaraantay ku xoolo badan yihiin walaalaha kale markaan kuwaani hadduu hal mid noqdo waxuu qaadanayaa sudus hadday walaalo badan noqdaan badnaantaa laba laga bilaabo weeye iyo wixii ka badan intay doonaan ha gaareen ulu bay qaadanayaan saddex meelood meel wey xoolihii bay qaadanayaan uluka ay qaadanayaan waa shurakaau fi ulu waa wadaagsanayaan wadaagsigaa waa maxay sida walaalaha kale wiilku laba qori u qaato gabadhuna hal qori ma aha waxay kuwaani u qaadanayaan bitaswiyati si siman fahum shurakaau fi ulu waa wadaagsanayaan wax la wadaagoo siman weeyaan si siman bay uqaybsanayaan ayb wuxuu yidhi mufasirka kitaabka la yidhaha albaxri qoray waxaa lagu ijmaacay aayaddani walaalaha ay ka hadlayso inay yihiin walaalaha li'umka waa baxrulmuxiidka uludkaas bay qaadanayaan hadday bataan hadday mid yihiinna sudus bay qaadanayaan uludkaas iyo suduskaas min bacdi wasiyatin dardaaran dabadeed xaalu yahay dardaarankaasoo yuusaa la dardaarmayo bihaa iyada ow daynin dayn gudideed dabadeed hayra mudarin mid dhib la dhex gelinayo dardaarankaas iyo daynkaas kayrkiis xaalu yahay halkan inaad la akhriyo yuusaa oo muqayaru siiqaah iyo in la akhriyo yuusii oo musama ah labaduba waa jiraan mudarintaa dambana labadaa macne bay kala raacayaan haddii yuusii la akhriyo oo musama ah min bacdi wasiyatin wasiyadaasoo yuusii ou dardaarmay midka muctadarkaayoo dhimanayoo lagu soo xaadiray bihaa iyada ou dardaarmay dabadeed ow daynin dayn dabadi hayra mudarin mid wax ku dhibaya dardaarankaas yaa kayrkiis xaaluu yahay oo qofkaas markuu dhimanayay dardaarankaas waa inuusan cid ku dhibayn marka hayru mudaarintaasi waa ismu faacil wey ism mafcuulna waa noqon kadha iyadoo tabtaa u qoran markii yuusii aad akhridid ismi faacil baa ka macnaynaysaa ayib waa inuusan dardaaranka cid ku dhibaynin oo maalan agoontii ama dadkuu ka dhibanaya agoonba yaysan ahaanib wuxuu isleeyahay xoolahan yaysan wada qaadani iyagiibuu rabaa inuu xoolaha ku yareeyooo dad kale wax u sheeg sheego isagoo kuwaan wax dhaxli doono ku dhibaya badanaan arrinkaa wuxuu u badan yahay dadka aan asal iyo farac midna ka tegayn inay sidaas sameeyaanoo isdhahaan ummado kale waxaadi wada siisii inta kuwaan kuu dhowdhow iska wada qaadan lahaayeen ama dhaxli lahaayeen haddii yuusaa la akhriyo min bacdi wasiyatin yuusaa biha la dardaarmay aw daynin bacda qadaa'i daynin hayra mudarin mid dhib la dhex gelinayo kayrkiis xaalu yahay mudaarinta markaas dardaarankaas iyo wasiyadaas waa inaan dhib la dhex gelinin oo dhibaato qasad idraar wax ku dhibid warasada lagu dhibaayo waa inaysan ahayn maalan qofkaan xoolaha dardaarmayo intuu dardaarmi karo horta ulu baa ugu badan saddex meelood meel nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wauluثu kaiir uluka laftiisu waa badan yahay bukhaari iyo muslim baa warinaya waxaa fiican dadkaani haddii ay hanti badan meesha ay soo harayso inuu ulukaa dardaarmo haddii laakiin hantidu yadhahay ya waa inuu ulukii ka yareeyo ama hadday cayroobayaan iskaba daayaba wasiyatan awsaakum allahu ilaahay baa idiin dardaarmay wasiyatan dardaaran oo min allaahi ilaahay xaggii ka ahaatay wallaahu ilaahayna caliimun waa mid ogaal badan xaliimun ilaahay waa mid dulqaad badan oo qofka caasiyey ama amarkiisa khilaafay aan u dedejinaynin cuquubada uma dedejiye ilaahay subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taa iyadaayoo lasoo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduudkiisi weeyaan seerihiisi weeyaan axkaamtaa lasoo sheegay ilaahay baa addoommada wixii dhaxalle qof kasta wuxuu lahaa waa la sheegay waa xuduud ilaahay waa axkaam ilaahay xadeeyey falaa markaa ha gudbinina tilka xuduudullah taa iyadaay ilaahay xuduuddiisii weeyaan iyo xadadkiisii soodimihiisii iyo seeradiisii weeyaan ha tallaabinina waman yudic illaaha qofka ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca yudkhilhu ilaahay wuxuu gelinayaa yudkhilhu ilaahay geliyeen jannaatin jannooyin baa ilaahay gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa taxta qusuurihaa wa ashjaarihaa geedaheeda iyo qasriyaasheeda hoosteeda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaashii la yaqaanay ee macruufka ahaa afartii webiyo waaweynaa ee caanaha wanaagsan iyo biyaha wanaagsan iyo malabka saafida iyo khamrada macaan webiyaashii ay dhex qulqulayeen ayaa janno ay dhex qulqulayaan halkaasaa la geynaya ayib jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar taas baa ilaahay ku abaalmarinaya waa qofkii ilaahay adeecay rasuulkiisana adeecay calayhi salaatu wasalaam khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda waa ku waarayaan wadalika kaasina falaaxaas iyo barwaaqadaas iyo jannaadkaas iyo webayaashaas alfawzu waa liibaan alcadiimu weyn liibaan weyn weeyabaa ilaaha yidhi ilaahay weynaabaa weynaan ku sheegado waa waxayna innagu qalbigeenna ka suuraysan karin waman yacsi llaaha qofkii ilaahay caasiya wa rasuulahu rasuulkiisa caasiya wayatacadda tallaaba xuduudahu ilaahay xuduudiisa tallaaba yudkhilhu ilaahay kaasna geliyeen naaran naar baa ilaahay gelinaya khaalidan xaalu yahay midku waaraya fiihaa naartaa dhexdeeda waa lagu waarinayaa waa naartii jahannamo weeye walahu isagana waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo muhiinun yaa duu ihaana ihaano u saaxiiba cadaab yaa muhiin ah oo lagu ihaanaynayo lagu dullaynayo ayuu leeyahay qofka isaga ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaatii kuwa yaatiina alfaaxishata halkan waxaa laga hadlayaa oo laynoo tilmaamayaa aayaadkan soo socda lagu caddaynayaa arrimo waaweyn waxaa la iskaga digayaa jaahiliyada caadaadkoodii iyo dhaqamadoodii waxaa la iskaga digayaa dumarka in la dulmiyo waxaa la iskaga digayaa meherkooda in la cuno waxaa la iskaga digayaa in qaab aan fiicnayn loola mucaamaloodo ama loola dhaqmo ama loola noolaado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum wallaatii gabdhaha yaatiina la imaanaya la yimaada alfaaxishata xumaha yaatiina la yimaada alfaaxisha bilfaaxisha faaxishada kuwa la imaanaya min nisaa'ikum dumaradiinna xaalay ka mid yihiin iyo xaasaskiinna fastashhiduu markhaanti geliya calayhinna dushooda arbacatan afar oo minkum idinka idinka mida raggiinna muslimiinta ah ee xorta ah afar ka mida markhaanti geliya markaas siday xumaanta ugu xeeldheeraadeen baa waxaa laga dhigay wallaatii kuwa yaatiina u tegaya alfaaxishata iyagiibaaba doonanayo u tegaya yaatiina la imaanaya alfaaxishatay la imaanaya min nisaa'ikum xaalay ka mid yihiin dumarka xumaha samaynaya ee xaasaska ah ee gogoldhaaf samaynaya ee zina samaynaya waxaad markhaanti gelisaan uga markhaanti dalabtaan fastashhiduu calayhinna waxaa uga markhaanti dalabtaan arbacatan afar oo minkum idinka idinka mida afartaas waxaa la rabaa inay ku markhaanti kacaan afar nin oo muslimiina oo xora inay xumaantaas samaynayeen fain shahiduu hadday afartaasi markhaanti kacaan oo gabdhaha ku furaan inay xumi sameeyeen fa amsikuuhunna gabdhaha ku haya oo ku xabisa fil buyuuti guryaha dhexdooda ku xabis guriga yaysan dhaafin xumaantan waxaa keenay bixbixidda ay baxbaxeen oo meela aad-aadeene guriga yaysan dhaafin ayib xataa yatawafaahunna ilaahu ka oofsanayo almowtu mowtku ilaahu ka oofsanayo ilaahay ka dhimanayaan waxa weeyaan mowtka waxaa looga jeedaa xataa yatawafaahunna ilaahu ka oofsanayo gabdhahaas almowtu malakulmowtki rusululmowt malaa'igtii loogu talagalay inay qofka nafta ka saaraan oo amase yajcal allaahu ilaahay u yeelayo lahunna gabdhahaa sabiilan waddo ama ilaahay waddo kale u furayo subxaana wa tacaala arrinkaani wuxuu ahaa sida mufasiriintu dhaheen oo ibnu kasiirku uu ka mid yahay islaamnimada bilowgeedii intaan gabdhahaas xaddooda la sheegin baa waxaa la yidhi guryaha ha lagu hayo zinadii waxaa ku caddeeyey markhaanti caadilada guriga ha lagu xabiso yaysan bixin yaysan bixin ilaahay ka dhimanayaan ama ilaahay qur-aan ka soo dejiyo waddo kale ilaahay u samaynayo markii dambe tan waa la nasakhay waddo kalea ilaahay u sameeyey suuratu nuur insha allah aan gaari doonno baa markaa lagu caddeeyey oo waxaa la caddeeyey qaarkoodna in la jaldi lagu samaynayo gabdhahan xaasaskaayo iyagoo ee nikaax hore iyo soo maray guur hore oo mucaamaladaa soo marayna iyaga dhagax kudil inay noqonayaan markaas suuratu nuur baa lagu bayaaniyey ee nebigu waa isaga yidhi calayhi salatu wasalaam ilaahay waddadoodii waa waa wadda u caddeey laqad jacala allahu lahunna sabiilan ilaahay wadda u yeelay haa khuduu iga qaata dhegaysta markaas axkaamtoodii baa halkaa lagu sheegay marka gabadha hadday xaas tahay wakaas waxaan laga hadlin ninkii isaga ninkiina waa la mid isaguna isagoo guurka xalaashaha saxiixa soo maray hadduu xumaantaas sameeyo isaguna waa rajmigaas wey kuwii aan guur hore soo marin xumaanna sameeyey maxay noqonayaan walladaani kuwa labada yaatiyaani la imaanaya yaatiyaani haa haa oo faxashadiya la imaanaya minkum xaalay idinka idinka mid yihiin zaanigii iyo zaaniyaddii weeye labada xumaantaa la imaanaya faaaduuhumaa labadaa dhiba canaanta ceebeeya kabaha la dhaca kabaha ku garaaca af iyo adin iskugu dara sidaas sameeya fa intaabaa tanna waa intii aan iyana xukunkoodii la soo dejin ee markii dambe xukunkoodu jaldi buu noqday in la jeedlo boqol jeedal lagu dhufto kiiba weeyaan waa markii hore waa awalulislaamkii weeyaan labadan xugunba marka waa awalulislaamkii fa intaabaa hadday toobad keenaan labadii xumaha sameeyey wa aslaxaa shanigoodi iyo xaalkooda iyo siiradooda wanaajiyaan fa acriduu ka jeensada canhumaa xaggooda ka jeensadoo dhibaatadii ka daaya inna allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid toobad aqbalid badan raxiiman ilaahay mid naxariisasho badan ayuu ahaaday ilaahay subxaana wa tacaala markaa toobadkeenkaasi dee waa toobadda a garanay sidoo dembi kasta in laga toobad keeno waa waajib haddii dembiga laga toobad keenayo addoonka iyo ilaahay u dhaxeeyo binu aadam wax xaqa uusan ku lahayn saddex shardi buu leeyahay dembigaa waa in laga fuqo kow midka labaad waxa weeye inuu macnaha qofku qoomameeyo wixii uu sameeyey midka saddexaadna waa inuu go'aansado inuusan dib ugu noqonaynin haddii saddexdaa shardi midkood la waayo towbadaasi ma asixin baa la yidhi haddii dembigu binu aadam laga galay afar shardi weeyaanoo saddexdaa hadda aan soo sheegnay waxaa lagu darayaa ciddii xaqaa ku lahayd xaqeedii inuu iska beriyeelo maal iyo wax hadduu ka qaatay waa inuu u celiyo qadaf iyo xumaan hadduu ku sameeyey waa inuu ismakaniyo haddii kale waa inuu cafigooda dalbo hadduu xantay waa inuu yidhaahdo waxaan xano hadda tirada ka badatay waa inuu yidhaahdo icafi oo ka xalaal dalbo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innama atawbatu tawbaddu waxay ahaatay cala allaahi ilaahay dushiisa kaa'inatun cala allah ama inama atawbatu tawbaddu cala allaahi xaalay ahaatay liladiina kuwii bay u ahaatay kuwaasoo yacmaluuna camal faloo sameeya assuu'a xumaha sameeya xumaanta bijahaalatin xaalay jahaalo ku sugan yihiin iyo jaahilnimo kuwa xumaha sameeyey iyagoo jahaalo ku sugan ayaa towbaddu u ahaatay wey oo ka bacdi qoomamooday oo ilaahay u soo noqday waa shuruuddii hadeer bay toobaddu leedahay marka waxa weeyaan qofku markastoo ilaahay caasinayo cilmi kastoo uu leeyahay bijahaalatin buu ku sugan yahay baa qofka ilaahay caasinaya waa jaahil si kastoo aqoon u leeyahay xaaladaa uu ilaahay caasinayo qof aan jahaaladaa ku sugnayn ilaahay maba caasinayo bijahaalatin weeyaan kuwa noocaasay toobaddu u ahaatay uma intaa ka bacdina yatuubuuna toobad keenaya min qariibin meel dhow macnaha yatuubuuna sariican degdeg u toobad keenaya waa maxay intaan dhimashadu iyo mawdku ku soo kadin fa ulaa'ika kuwa iyagaa tilmaamahaas leh yatuubu allaahu ilaahay baa ka toobad aqbalaya calayhim dushooda wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday yahayna caliiman ilaahay mid ogaal badan xakiiman shay kastana meesha u laa'iqaa dhiga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaysat itawbatu towbaddu ma ahaanin liladiina kuwa yacmaluuna camal fala asayi'aati xumaanyaalka sameeya oo sameeya oo sameeya xataa idaa xadara markuu ku soo xaadiro axadahum midkood almowtu dhimashadu oo uu dhibaatada arko yo xataa raw baasanay weye markay dhibta arkaan oo dhimashada arko qaala yidhaahda innii anigu tubtu waan toobad keenay alaana iminka markii wixii la tuso dhibaatadii la tuso dhimashadii iyo shidadeedii la tuso dhuunyeerin uu marayo buu wuxuu dhahayaa innii tubtul'aana haddaan toobad keena waa toobatulmudbar baaliya qof la dhibgeliya toobadkeenkii weeye lama aqbalo oo qofka ilaahay kama aqbalo toobadda addoonka waxa weeyaan marka xaalatu qarqarada uu marayo oo dhuun yeerinayo walaladiina waa kuwii xumaanta samaynayay walaladiina kuwiina toobaduma ahaan yamuutuuna dhimanayay walxaal hum kufaarun gaale yihiin laba macne waa xumaanba gaalay ahaayeen waa dhinteen markay dhinteen oo aakhiro la tagay waxay leeyihiin oo dhibaatadii cadaabka arkaan ilaahu haddaan toobad keenaynaa laga yeeli maayo waxaa la mida markay sii dhimanayaan oo qarqarada ay gaaraanna waa la mid walaladiina kuwiina uma ahaanin toobaddu yamuutuuna dhimanayay walxaal hum kufaaru ulaa'ika kuwaas actadnaa lahum waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuun badan baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba isdiidi mayaan aayaddan macnaha ay tilmaamayso iyo xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ou u bandhigay adeerkii abi aalib markii dhimashadu ku soo xaadirtay uu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kelimadaas dhe kelimad aan ilaahay agtiisa kaaga markhaanti kaco kabacdina wuu diiday inuu yidhaahdo waxaa kaloo jidhay wiil yar oo yahuudi ahaa oo isagoo ma garanaysaa xanuunsan inta nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi islaam oo uu islaamay kaasi waa yeelay sida abi aalib ma diidin kuwaasi marka waxa weeyaan xaalatulqarqara ma gaarin xaalatu qarqaradii nafdhuunyeeriskii ma ay gaarin oo marka waxa weeyaan qofku cabitaanka iyo sharaabka iyo waxa la siiya dhuuntiisa aysan dhaafaynoo ka soo daadanayaan uusan dejin karinin oo un gurigiisa uusan shaqaynaynin darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab